kulanti wacan oo wanaagsan akhayaarta aod inaga dhegaysanaysaa meel walba aad joogtaan iyo sida maqalka raadiyaha isnaa u idiin soo gaarayaba waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dooda isbuuca isla markaan idila soo codsiiyo anigoo cabduuli axmed dilowle timcadde dhirtayaa la shidin dhaca qof kastow shangeed beer
dalkeenna soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna
mar kale kusoo dhawaada barnaamijka dooda toddobaadkan eebaha duraali ka noqda waxaan kaga hadlaynaa dhibaatooyinka ciyaal weerada ah ay u geystaan bulshada ku nool magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaana barnaamijka marti noogu ah ismahaan maxamed saalax oo ka mid ah gebdhaha waxbartay ee ku nool magaalada jowhar ismaaciil geedi oo isna ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee gobolka shabeellaha dhexe sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah guddoomiyaha amniga gobolka shabeellaha dhexe maxamuud cilmi raage ugu horeyn waxaan soo dhoweynayaa ismahaan marka hore kusoo dhawow raadiyaha isnaay ee magaalada jowhar waxaan idinkaga mahad celinaynaa sidaaad noga ajiibteen inaad nogla soo qayb gashaan barnaamijkan dooda ah oo aynu kaga hadlayno dhibaatooyinka ciyaal weerada ay u geystaan bulshada ku nool magaalada jowhar waa tahay ismaaciil marka hore kusoo dhawow raadyaha isnaay ee magaalada jowhar waa mahadsan tahay walaal waan ku dhowahay barnaamijka insha allah waxaan rajeynayaa in mawduucyo nadiifan aan wax ka dhihi doono waan ku dhowahay insha barnaamijka waa tahay markana guddoomiye kusoo dhawow raadyaha isnaay ee magaalada jowhar bismillaah waa ku dhowahay barnaamijka waana mahadsan tahay mudane timcadde waa tahay markaana su-aalihii ayaan gudagelaynaa ismahan ciyaal weerada xilligan jowhar in ay ka bilowdaan maxaa sababay ciyaal weerada horta ma qabi jirin waagii hore jowhar marka aan ka hadalno laakiin waxaa sababi karo macnaha aaladan macnaha sheeg social mediaha cilmihii wax walba markay ka arkaano waxay isku dayayaan inay sameeyaan barnaamijkaasna wax fiican ma aan waxa sababay waa baraha bulshada ee ciyaalkii ay ka arkayaan wax walbo macnaha wixii la sameeya inay iska sameeyaan waa tahay ismaaciil maxay tahay waxyaabaha sababay ciyaal weerada xilligan in ay ka bilowdaan magaalada jowhar bismillaah mister timcadde waa mahadsan tahay haddii aan aniga ilaa dhowr qayboodaa sababi kara laakiin inta ugu muhiimsan haddii aan soo koobo waxay ila tahay yacni maadaama dadka horta arrimahan sameeyo ay yihiin dad under age ah oo da-dooda yar tahay oo ama qaangaaro ku dhadhow ma dhihi kara horta shaqa la-aanaan dhihi lahay laakiin ayaga waxaa sababa waxay tahay dhowr arrimood haddii aan mar kale soo koobo waxaa ka mid a isticmaalka maandooriya oo kale oo waxyaabaha caqabada ku ah dhalinyarada oo waxbarashada u diiday oo waalidkii ayaga isku diray fursadna u siiyey inay wax qalaaseeyaan oo wax walbana ay ka dhalan karaan oo og tahay waxaa kaloo keeni karo nidaamka taban ee teknolojiyada loo isticmaalay len waxay aaladaha social media ku arkayaan oo maaragta dhalinyaro sidoodo kale ah ee maaragta xaafad xaafad inuu kala baxo iswar cadaysanaya ee wax dilaya ee dhibgeysanayo marka maadaama labada kun koo labaatankii dabayaaqadkeedii maaragta muqdisho ay ka aas-aasmeen qolo sidaana oo aad markii dambe loola dagaalamay oo howlgallo qaas oo ayaga loogu magac daray oo markii dambena lagu guuleysta la sameeyey marka waxaan is dhihi karaa waa maandooriyaha yacni teknolojiyadoo si qaldan loo isticmaalo arrimo noocaasaa keeni karaan isleeyahay in dhalinyaradan ay noqoto yacni inay qaab noocaas ku abaabulaan dadka ay dhibaan oo heer laga soo doodo ay gaarto marka waxyaabahaas ayaa keeni karaan isleeyaha kaani ahaan waa tahay waa mahadsan tahay markaan guddoomiye maadaamaad tahay guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellaha dhexe maxaa is leedahay way sababi karaan in ciyaal weero ay ka kacdo magaalada jowhar islamarkaana ay dhibaateeyaan bulshada ku nool magaalada waa jiraan ciyaal weeradu oo ka kacay magaaladan jowhar ciyaalkaas waxaa sababay waxyaabo badan oo isku tegey sida aad ka warqabto weeradaanu ciyaal weeradan waxay kasoo bilowdeen muddo fog ka hor xilligii dowladdii kacaankii ay jirtay xataa waa ka jireen magaalada muqdisho oo waxaa la dhihi jiray ciyaal fay cali eh, waa kasoo jireen eh, haddana kol dhowo koob iyo labaatankii hadda aan soo dhaafnay sanadkii koob iyo labaatankii waxay ka jireen muqdisho oo dhibaatooyin badan ay ka geysteen Eh, waxaasoo horta na soo gaaray waaye inta badan oo halkan jowhar noogu yimid waxaa kaloo jiro eh, waxaan wax horta ka kacaan inta badan waa waxyaabo oo sida la sheegayba waxyaabahan laga arkaa social mediaha waxaa kaloo jiro ciyaalka banooniga dheelo oo yaryarka ah oo meelaha garoonka halkan ku dheela ayaa markii banooniga la dheelo oo xaafad xaafada loo dheelaa markii la kala badiyo qoladii laga badiyo ma- maaragtay aan maahne qolada kale ayaa la tuuriyaya markii meesha laga soo baxo meeshaas waa kasoo bilaabanaysaa markii dambe waxay isku rogtay marka xaafad xaafad in la isku tuuriyeeyo oo dhibaato lagu geysto oo guryo la dhibaateeyo oo dad la dhibaateeyo oo maaragtay yani habeenkii magaaladii xoogaa qalqal la geliyo marka waxyaabahaasoo isbiirsaday ayay kasoo jeedaan waxaanu marka wax weynna ma ahno waa wax laga hortegi karo oo haddana maaragtay yani lagu tala jiro in eh, lasoo afjara arrintooda oo mar dambe ayna magaaratay maana magaalada aynay dhibaataynayn dhallinyaradaas yararka ah oo waxyaabahaas oo isbiirsaday ay kasoo kasoo bilowday ismahan sidee looga hortegi karaa ciyaal weerada ka bilaabatay magaalada jowhar ciyaal weerarada magaalada jowhar ka- oo ka bilaabatay horta waxaa loogu horte- loogu hortegi karaa inay yacni sheeg wacyigelin badan la sameeyo oo booliskii iyo bulshadii ee macnaha yacni ay idaacadihii ee tagaano ilmihii macnaha wacyigelin la sameeyo loo sheego waxaa inay wax fiican ay ahayn ciyaalkii in macnaha yacni hooyada naftirkeeda yacni ay wax u sheegtay ee dhahdo hooyo haddaa dadka soo dhibaatayso in dhibaatada ee hooyada naftirkeeda macnaha ay sababayso ciyaalka kow waa in horta la wacyigeliyaa oo wacyigelin loo sameeyaa oo isdhexgal loo sameeyaa isdhexgal macnaha sportis ma fahamtay loo sameeyaa yacni isha garoomada loo hagaajiyaa macnaha ilmaha marka waa in wacyigin loo sameeyaa saas ayaa loogu hortegi karaa ana isle ra'yi ahaanteyda Eh, ismaaciil sidee loo yareyn karaa ama looga hortegi karaa ciyaal weerada ka aas-aasantay magaalada jowhar ta waa mahadsantahay master timcade ani ahaan waxaan isleeyahay haddii ma- yacni booliska iyo dadka deegaanka oo bulshada ah hadday wada shaqeeyaan inay howsha waqti kooban kusoo afjarmayso midda kale waxaa caqabad ku ah oo barnaamijkan shalay ka qayb galay oo maamulka degmada soo qabanqaabiyey maaragtay wuxuu ahaa yacni asina arrimo noocan oo kale ah oo ciyaal weeradan iyo dhibka meesha ka jiro waxyaabihii ugu badnaay ee meeshaas aan isdhahay waa laga qaban karaa waxay noqotay in nidaamyada ka baxsan yani garsoorka oo qofka markii lasoo qabto oo kale cunuga oo in laga daba tago oo cunugeyga anoo cajiin ii doona iyo anoo alaab ii doona iyo masaajidoo kasoo baxay in horta waalidka iyo maama dadka arrimahaas daba socdo ayagoo falki ku jiro lasoo qabtay la daba kacaayoo kale maaragtay in la yareeyo si uu ciqaab iyo maaragtay xarig iyo wux waqtigaas wuxuu mutaysan yahay oo u mutaysto marka insha allah soo dadkan soo daba kacaayo ama odayaal leh ama nabadoono leh inay arrimahaas yacni oo garsoor aad aad u adag oo arrinkaas go-aan ka qaadan kara haddii la sameeyo qolo kaloo damboo samayn lahayd way kaga digtoonaanaya marka ani ahaan waxaas dhihi karaa waxyaabaha lagu yaray karo ama maaragta looga hortegi karo ayay kow ka tahay arrimahaas waa mahadsantahay waa tahay guddoomiye maadaamaad tahay eh, guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana eh, magaalada jowhar ee ka bilowdeen ciyaalo weero ciyaalo weerada dhallinyarada ah islamarkaana is awaawulay oo ku midoobay dhibaateynta shacabka ma lees dhihi karaa in laamaha amniga ay gaabiyeen eh, sidii looga hortegi lahaa ciyaal weeradaas Eh, timacadde lama dhihi karo waa gaabis ku yimid amniga sababtoo ah ciyaalkan horta waxay isku weeraraan xaafadka xaafad xaafad ayaa maarata yani duulaysa xaafad kale ay ku duulaysaa waana ciyaal yar yar ahoo dee mogsoon tahay ciyaalka yararka ah Eh, markii nidaam ahaan la fiiriyo dee sharcigu waa ka ga- ka leexleexanaya maxaa yeelay waa ilmo yaryar oo aan qaangaar ahayn arrintaasu marka waxay keenaysaa ee ciyaalkaas yararka in oo loo turo oo aan maarata yani aad loogu tiigsanin Ee, marka ciyaalka yararka hadda waxaan rabnaa in oo loo sameeyo wacyigelin oo lala hadla bulshada ilmaha waalidkood ee, walaalahood waxay joogaan magaalada ilmuhu meel kale kama imaanin in la yiraaho ilmihiinna xaafadaha ku ceshada Ee, haddii kale dhibaato intaan ka badan baa imaanayso oo dadka magaalada degan dhibaato u keeni karta marka dadka waalidiinta waxaan kula talinaynaa inay ilmahooda guryaha ku ceshadaan habeenkii waxaa dhibaatadu dhacdaa huwa habeenkii markii maqribka lasoo baxo iyo intii saddex saac intii ka dhexayso marka waxaan leenahay waxaan rabnaa ilmaha in lagu ceshado guryaha Eh, waa tahay ismaaciil xiriir ceenkee ah ayaa ka dhexeeya booliska iyo dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar waa mahadsan tahay waxaa ka dhexeeya xiriir aad u wanaagsan oo waxaan maaragtay haddii ay xaajo markaas lagala shaqeeya ay jirin waan iskala gaabinaa hadda waxaan oo soo ifbaxoo kale ani waan u sheegnay oo waxaan dhahnay xaajo uguba maahan oo yacni dadkan amniga ku qaabilsan waa la kulannay yacni xaajadan waxay uga dhacday muddo dhow oo laba sano iyo ama laba sano iyo wax ka yar ka hor muqdisho yani dhali- waxaa la sameeyey dad m- boolis yani oo maxaa la yidhaha militariga la yidhaaho ayaa loo xil saaray barnaamij waxay samaysteen yani howlgal loogu magac daray samakaal oo muuqaalkiisii maqladiisa ee baraha bulshada yaaliin waxaan u sheegnay in arin noocaasoo kale la sameeyo maadaama hadda dhibka uu ku ogyahay hal xaafad iyo laba xaafad oo weliba hintoodaha ka mid ah dhibkan ma qabto kulmis ma qabto horseed ma qabto buulashiik waa xaafadan hintoodaag laba laamood oo ka mid ah yacni haddii shib loogu yidhaaho dhibku wuu wada gaara xaafadaha dhan marka in howlgal saasoo kale ay sameeyaan dadka amniga qaabilsan oo boolisku ugu horeeyo oo yani howlgal nuucii dadkii muqdisho jooga ay sameeyeen oo kale inay sameeyaan marka xiriir fiicana naga dhexeeyo waana kala hadalnaa caqabadii markaas timaado oo wacyigelin u baahanna waa ka saacidnaa
waa tahay ismahan maxay tahay doorkiina ku aadan yaraynta ciyaal weerada maadaamaad ka mid tihiin dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku nool magaalada jowhar doorkeena ku aadan ciyaal weeradu waxay tahay inaan ciyaal- ciyaalka horta wax tuureena waa ciyaal yaryar yacni isheeg qaarkood qaangaar hadda qaangaaray qaarkoodna aan weli qaangaarin marka ciyaalka waxaa loo yarey karaa waxay tahay in ciyaalka magaciisii la wacyigeliyo wacyigelin badan la sameeyo yacni isheeg ciyaalka macnaha yacni waxbarashana la geeyo waalidiintana lagu aa- yacni loogu loogu- loo sheeg inay ciyaalka waxbarasho ay geeyaan marka ciyaalka waxay u baahan yihiin wacyigelin badan ay u baahan yihiin yacni isheeg in garoomada ciyaaraha magaciisii la dhaho isdhexgal loo sameeyo ciyaalka marka in badan in wax loo sheego oo la wacyigeliyo intaas u baahan yihiin ciyaalka waa tahay guddoomiye ma wadaan qorsho looga hortagayo ciyaal weerada ka aas-aasantay magaalada jowhar
si wanaagsan si wanaagsan baan u wadnaa ee, go'aamana waa ka soo saarnay ciyaalka magaalada ku hayo ee, qalalaasaha iyo dhibaatada oo habeenkii magaalada laga mari la'yahay meelo badan oo ka mid a magaalada ee, waxaan rabnaa inaan ee, ka soo saarno maarata yani ee, ee, arrimo oo oo ayaga quseeyo si wax looga qabta arrintaas haddana waa socotaa ee, laakiin da problemka jiraa wuxuu yahay cunugii lasoo qabto oo lagu soo qabto falkaas wuxuu leeyahay waalidkiisii aniga cunugaygu wuxuu joogay maarata masaajidka laga soo waday Eh, habeen dhoweed nin baan la kulannay cunug laga soo waday oo anagoo meel fadhina noo yimid wuxuu leeyahay cunugayga anoo gacanta hayaa lagala baxay gacanta marka taas suuragal ma ahin in cunug waalidkiisii gacanta haya lagala baxo waxaa la rabaa marka ciyaalka eh, waxaan wax uga qaban karnaa in ay bulshadu nala garato dhibaatada meesha ka jirto marka waana runtiina waa u diyaar garownay inaan wax ka qabanno waana ka qabanayna insha allah waxa soo marana noqnoqon doonaan wax arrimahaas
waa tahay ismahan waa maqlaysay hadalka guddoomiyaha ee waxaa inta badan ee waalidiintu ee looga cawdaa in iyagu ay difaacaan caruurtoodii maadaama caruurta waxa wax samaynayo ee ciyaal weeradu ah caruurtooda ay ka mid yihiin islamarkaana iyagu ay difaacaan marka waalidiintu doorkooda sidee ay ugu qaadan karaan ayaad isleedahay horta waalid aniga ila- ma umaleynaayo cunug waalidkiisa intoo qalad lagu soo qabtay oo difaacaya ma jiro yacni hooyo walba iyo aabo walba wuxuu ku faraxsan yahay cunugiisa inuu yacni haddii fal lagu soo qabtay oo iqaab adag uu maro laakiin waxaa dhacday macnaha in yacni maalin cad cunugii oo macnaha yacni qaarkood mishaahid laga soo waday macnaha qaarkood xataa waxaa arkay aan hadda cunug toban jira oo dugsiga loo soo diray la dhahayo oo saldhiga la geeyey marka macnaha anaga ilmaha inaan difaacno mac- macquul ma ahan anoo dhanka waalidka hadda aan ka hadlayo maadaama ay aniga naftirkayga aan dhahay hooyooyinka ka mid ah m- yani magaalada jowhar ku nool marka ina macnaha booliiska naftirkooda la- yani loo adeegsanayo ilmaha yani sheeg milintiri ilmaha waa inaa macnaha haddii lasoo qabanaya xataa habeenka lasoo qabta cunuga asigoo maqarka wato yani midi wato marka aniga hadda hooya ahay aniga hadda wiilkayga marka maqar iyo midi lagu soo qabto ina daba kaco anayba sharaftayda macnaha yani ay ka weyn tahay laakiin anu cunugayga markaa maqar iyo midi lagu soo qabanin waa dabakaca oo hooya ahay macnaha yani marka waalidka oo ilmaha dabakacayo waa waalid macnaha yani cunugii asigoo falka yani ku jiro aan la soo qabanin wayna dhacday marar qaarna macnaha qalad yar waa dhici karaa laakiin qaladka soo dhaca lama dhehe seeloo xaliyaha la dhahaa marka ay sheegayeen booliska yani waa wiilasheeni waa walaalaheeni marka waxaan kula tali lahaa in macnaha ilmaha markii lasoo qabanayo maalin cad aan lasoo qabanin oo habeenka lasoo qabto yacni la sameeyana dhar cad macnaha cunuga markuu falka ku jiro adiga markaa boolis tahay oo macnaha magaalada leegu soo daya cunuga waa iska ilaalina laakiin cunuga markuu dhar cad iyo macnaha ilmaha naf ilmaha naftirkooda laysku adeegsado cunuga waa lasoo sheegaa marka booliska waxaan kula tali lahaa in ay habeenkii markii macnaha waxa dhacayo ay ilmaha soo qabtaan insha allah Aad mahadsan tahay ismaaciil ciyaal weerada waa kuwo si iskood ah iyagu isku abaabulay islamarkaana dhibaateeya ee bulshada marka laga soo tago dhibaateynta ciyaal weerada soo lama dhihi karo dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe waxa ay gabeen doorkoodii ku aadanaa wacyigelinta in dhallinyaradu ay ka wacyigelina- ka wacyigeliyaan arrimaha la xidhiira ee sida ciyaal weerada hadda taagan oo kalea waa mahadsan tahay tima cadow niow horta waxaan yani ma ahan wax kula tashanaayo oo waxaa arkaysaa ayadii hoosha dhexda looga jiro annaga waxyaabo kalaa lagu mashquulsanaay in ma aragtay baristii la zaa'idiyo in fursadahan eh, dowladda soo bandhigtay oo wax macal- macalimiinta la kordhinaya in dadkii looga faa'iideyo hadba meelay xaaladda naga fuushaa marka waa isbuucan iyo isbuuc ka horreeyey waayo howshan ayada dhanba ay ka bilaabatay labadan habeen xaafadahan saasay tahay marka mana ka gaabininoo yani waxaan qabanaa yani shirar loogu talagalay in dhalinyaradaas iyo meesha ay ku badan tahay dadka naga jiro ee annaga naga mid a inaan dhahno niyow yani halala hadlo oo maaragtay dhalinyaradaas yaryar dhalinyarada keligood inaysan ahayn xataa cad oo haddii dad idinka waaweyn aad soo aragtiin kuwo ayaga la dhashay ama xaafadda degan ay leeyihiin wax idinka idinka weyn haddaa aragtiin oo kale yani no yani nasoo wargeliya si aan idinkaga celino marka saasay tahay wixii oo dhan waa ku baxnay haatana dhibkii labada habeen sidii hore oo isbuucyadii hore waa ka yaryaho aad uu ugu yaryahay marka insha allah wacyigelintayna mana gebin laakiin waa arinkan waa kala shaqay doonaa haddii ay booliska naqato iyo haddii ka anaga ahaan aan maslaxado kale ka dhex aragno maadaama meeshan degaan ku nahay oo wixii dhibka geynayay waxaan anaga dhalnay iyo waxaan waalid u nahay ay yihiin waana gaarsii doonaa waana ku mahadsantiin insha allah waa tahay guddoomiye ugu dambeyn maxay tahay fariinta aad bulshada la wadaagayso ee ku saabsan halista ciyaal weerada waa mahadsan tahay tim cadde fariinta aan bulshada la wadaagayo waxay tahay eh, caruurtan horta eh, waa caruurteennii meel kalena kama imaanin waa kuwii waalidiinta magaaladan degan jowhar ay dhaleen Eh, waxaa la rabaa marka waalidiinta in ay caruurta habeenkii horta maalin caddey aniga hadda dad la qabanayo oo loo qabanayo ciyaal weer ahaan anigu weli lama soo kulmin Eh, ciyaalka waxaa la qabtaa waa maqribka markii la galaayo iyo wixii ka dambeeyo ciyaalkani waxaa la rabaa xilliga maqribka ah in guryaha lagu celiyo diiniyan xataa qofka ciyaalka waxaa la rabaa xilliga maqribku galaayo in guryaha lagu hayo ilmaha ilmo yaryar waaye toban jir toban iyo laba jir toban iyo saddex jir toban iyo afar jir meelahaas waaye waxaa la rabaa ilmahaas marka in lagu celiyo xaafadaha ay joogaan laga warqabo la kontaroolo la ogaado waxa uu cunugaanu ku howlan yahay haddii cunugii marka layska soo fasaxo ciyaal kale oo ayagu hadda mogsoon tahay ciyaalku isku mid ma ahin kuwo fiican baa wax duufsanaya kuwo qaldan oo taabuu iyo balaayo isticmaalo way maarata yani howshaan ay ku dhiirigelinayaan waxaan leenahay marka waalidiinta iyo walaalaha iyo dadka joogo oo ilmahan eh, ay ka soo jeedaan waxaan rabnaa inay ilmahan xakameeyaan Eh, hadda waxaan la ii sheegay shalay nin cunug oo xaafadaha halkaana ka tegey ayaa wuxuu tegey suuqa xoolaha lagu iibiyo maalintii sabdiga ahayd markuu tegey ciyaalku xaafadan uu ahaa oo waxaan malaynaa mishinka inuu ahaa markuu meesha tegey ciyaal xaafadaa joogaa qabsaday cunugii beerkaa laga tumay waa la garaacay Eh, askartii meesha joogtaa ka fujisay cunugii ugu bilaabay cunugan maarata dhibaatada ku bilaabay markii uu rabay inuu qabto islaam baa isku duubtaa layidhi oo celisay cunugii waa fakaday Eh, marka waalidiinta naftoodu waxaa la rabaa inay arrintaas ay ka qayb qaataan amnigu dadkao dhan uu anfacayaa deegaanka uu anfacayaa cid gaar uu maarata yani u qusaya uma jirtee bulshada meeshan ku dhaqan ayaa amnigu uu anfacayaa iyagaa ku hurdaya iyagaa maarata yani eh, maarata ku, ku, ku, ku, suuq- ku, ku adeeganaya suuqyada ku maraya waxaan rabnaa marka amnigaas in laga wada qayb qaato ilmahane in laga warqabo oo xaafadaha lagu celiyo xilliyada dad baa waxay kuleeyihiin cajiin baan usoo dirsanay iyo eh, xaggaas iyo masaajidka u socday iyo war masaajidka iyo cajiinka maalintii ma aadido masaajidkasi waa ilmo yaryare haddii dhibaata jirto oo la socdo waxaan rabnaa in lagu celiyo guryaha Eh, ilmahanu ilmo yaryar waaye oo qaangaar ahayn in guryaha lagu celiyo xilliga ololahanu uu socdo inayna kaa dhex gelin maxaa yeelay ilmo la dudinayo o la cayrsanayo lama kala yaqaano ilmihii cunug hadduu soo dhex galo waa la qabanaya ama ha ku jiro ama yuuna ku jirin marka waxaan leenahay ilmaha in fawdadaas laga ilaaliyo la celiyo la xakameeyo halka maarata yani guryaha lagu haya lagana warqabo insha allah waa tahay ismahaan ugu dambeyn fariintaada aad la wadaagayso bulshada ugu dambeyn fariinteeda la wadaaga bulshada waxay tahay bulshada soomaaliyeed ee ku noqon jowhar iyo nawaaxigiisa waxaan ka codsanayaa inay ilmaha celiyaan inay ilmaha yacni wax u sheegaan in macnaha ilmaha la wacyigeliyo diineen waa sax soo sheegay guddoomiyaha waa in ilmaha xaafadda lagu celiyaa cunug oo marka la ceersanayo cunugu waa iska dhexgali karaa marka hooy iyo aabo cunugaada haduu asigoo macnaha yani qalad gelin lagaa wadana waa inaa booliska yani si wanaagsan aa ula macaamusha ula macaamilotaa marka anigana ka dhalinyar ahaan insha allah aniga hadda waa wacyigeliyaa oo ilmaha dhalay oo wiilal midkii ani hadda waa kow iyo toban jir Een, midna waa ila dhashay oo yaraankeena waa marka waa wacyigeliyaa inta badan wax waa u sheegaa marka hooyooyinkana waxaan ka codsanaya inay ugu daydaan marka cunug walbana waa wa- in- waxaan jeclaa ina wacyigeliyo waa sax amniga iyagaa ku noolaanayo yani isheeg haddeen meel amni jirin horta laba qof xataa isku masalaanto marka bulshada waxaan yani aan mar walba kula dardaarmaa inay ilmaha mar walba wacyigeliyaan ay ka warhaayaan cunuga meeshuu jiro waad mahadsan tahay markana aqooyaan ismaaciil ugu dambeyn fariintaada aad la wadaagayso bulshada ku nool gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar aad baad u mahadsantaha masarte macadde waxaan halkan baaq ugu dirayaa dhallinyaradan yaryar iyo ma aragtay dadka geedfadhiga u ahba in aadan howshaasoo kale mar kale aadan ku dhiiranina oo amni darro yani haddii aad ka shaqaysaan oo waalidkiina dhibaa u keenteen nafsadiina waa dhibteen hooyo ama aabbo oo maanta dhan u maqnaaya siday adiga kuu kori lahaayeen ama ma aragtay ay waxbarashadaada u kaabi lahaayeen inaad dhibka weyn aa usoo hoyso yani ma ahan waxayd anfacayo midda kale waalidka waxaan halkan ayagana ugu diraya anoo fursaddan ka faa'iidaysanayo inay dhaqdhaqaaqa ilmahooda la socdaan in ma aragtay ay mar walbana ku mashquuliyaan waxbarasho maxaa yeelay cunug wax baranaayo marnaba kama suurtoodo ama wax bartayba inuu buuq iyo qallaasi galo maxaa yeelay waqtiyoo wax baranaayo iyo waqtiyoo daraasada ku ceshanayo ayay tahay marka in waalidka oo ilmihii la xisaabtamo insha allah waxaan sidoo kale yani ciidamada booliska ee degmada jowhar aan ayagana ma aragtay halkan uga furayaa haddii ay fariinteeda gaarto in ma aragtay ay arrinkaas ayagana qorshe buuxa ka samaystaan la kala caddeeyo kan dhibka wado iyo kan dhibka wadin maadaamaay caqabad badan soo noqdeen booliskan degmada jowhar ka shaqeeyane oo haddana aad ugu howlga- howlgalkan aad uga shaqeynayo waxaan yani ka codsanaynaa inay kala saaraan dhalinyarada dhibka wada iyo ma aragtay kan dhibka aan wadin maadaamay soo naqnaqatay ninkaan meelaan u dirsaday ninkaan meelo u socday anuu ii adeegaya ay badatayna in aad loo fiirsado arrinkaas insha allah intaasaan kusoo koobaya asalaamu calaykum waa tahay aad iyo mahadsan yihiin guud ahaan barnaamijka dooda isbuuca waa nageynta intaan barnaamij caynkan oo kale aan kulmi doono sidaa iyo ammaane allah
saxiibadaadu waa dhar kula socdo suugsan ahaadiyo dhar kala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo dar kala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayayno sinnaanine haynoo kala sokeeyaan ayayno sinnaanine